دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo kamiin lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay waddada u dhexaysa buufo iyo janaale ee gobolka shabeellada hoose maleeshiyaadka macwiisleyda ayaa gobolka shabeellaha dhexe ku dilay saddex ruux oo ganacsato ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay muwaadiniin u dhalatay dalka kuuba oo ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo ay geysatay dowladda maraykanka madaxweynaha dowladda federaalk oo si xun loogu soo bahdelay dalka etoobiya ayaa kusoo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku dhowaad labaatan ruux oo kenyaan ah ayaa qamro ay si xad dhaaf ah u isticmaaleen ugu dhintay gudaha dalka kenya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal shalay degmada maxaas ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macwiisleyda kamiin lagu dhaawacay askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyadoo madaafiic lagu garaacay saldhig ay askarta maamulkaasi ku leeyihiin deegaanka buulogaduud ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday xarada ay ciidamada shisheeye ee burundi ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka ayaa walaac ka muujisay bixitaanka ciidamada shisheeye iyadoo dhanka kale codsatay in dalka ay sii joogaan ciidamo ka socda shisheeyaha atmis si ay u ilaaliyaan magaalada muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaargarooba goordhow iyagoo faahfaahsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa siddeedda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada dhanka kalena ku aadan siddeed iyo tobanka bisha labaad labada kun iyo afar iyo labaatanka warkii oo fidsan kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo kamiin lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay waddada u dhexaysa buufo iyo janaale ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa halkan inooga soo jeedinaya wariyaheenna mubaarak cumar
واعتكف في الحرب حينا واصطبر صبرا جميلا واعتكف في الحرب حينا واصطبر صبرا جميلا
kanaalka alkataa'ib al aqbaaliya ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka buufo iyo degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku diyaarsan dhanka iyo waddada ay ku socdaalayeen askarta dowladda federaalk waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo rasaas ooda kaga qaadaya askarta dowladda federaalka kuwaas oo watay mooto labalugaaley waxaana muuqaalkan kooban lagu arkayaa qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalk ee kusoo dhacay kamiinka muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii laga furtay askarta dowladda federaalk oo gaaraya laba qori ee k iyo booshaskooda
أيقظوا هذا الغثاء الله أكبر كبروا أعلوا النداء كبروا أعلوا النداء كبروا أعلوا النداء احمل البارود واهتف ما عرفنا المستحيلا واعتكف في الحرب حينا واصبر صبرا جميلا si kastaba ay ahaataba shalay ayay ahayd markii ay alkataayib al akhbaariya ay baahisay muuqaal ku saabsanaa weerar lagu qaaday fariisin ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka shabeelow ee gobolka mudug احمل البارود واهتف ما عرفنا المستحيلا واعتكف في الحرب حينا واصطبر صبرا جميلا الله أكبر أيقظوا هذا الغثاء الله أكبر كبروا أعلوا النداء الله أكبر أيقظوا هذا الغثاء الله أكبر كبروا أعلوا النداء كبروا أعلوا النداء كبروا أعلوا النداء
maleeshiyaadka macawiisleyda ayaa gobolka shabeellada dhexe ku dilay saddex ruux oo ganacsato ah faahfaahinta warkaasi waa kan cabdikhaaliq macalin cabdiweli deegaan hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa laga soo sheegayaa in halkaasi lagu dilay saddex qof oo ganacsato ah kuwaas oo caan ka ahaa deegaankaasi ganacsatadan oo ahaa dad qaraabo ah ayaa la sheegay in ay dileen maleeshiyaadka macawiisleyda kadib markii macawiisleyda weerar ay kala kulmeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dabadeedna ay ku ciilbaxeen ganacsatadani oo iska joogay goobahooda ganacsi iyagoona ku eedeeyey in ay al-shabaab u suuro geliyeen in ay soo weeraraan maleeshiyaadka macawiisleyda ehelada saddexdan ruux ayaa sheegay in ay arrintan aqbali doonin islamarkaana ay jawaab adag ka bixin doonaan haddii aanan waxba laga qaban ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa muryaanta macawiisleyda ayaa banaystay daadinta dhiigga dadka muslimka ah kuwaas oo aanan kala saaraynin dhallaanka iyo dadka waaweyn waxaana maalin weliba qayladhaan ay kasoo baxdaa ummadda muslimka ah ee ku nool goobaha ay ka taliso dowladda federaalka iyagoona markasta ka cabanaya ciidamada dowladda federaalka kuwa oo aanan kala garanaynin carruurta iyo waayeelada haba noqdaan waalidka iyaga dhalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay muwaadiniin u dhalatay dalka kuuba oo ku dhintay duqeyn diyaaradeed oo ay geysatay dowladda maraykanka sida warkaanu ku faahfaahinayo wariyaheena maxamed cali maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu kaga hadlay duqeyn ay diyaaradaha dowladda maraykanka ka fuliyeen degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka halkaasoo lagu dilay maxaabiis u dhalatay dalka kuuba oo gacanta ugu jiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab qeybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi taariikhdu markii ay ahayd shantii shacbaan kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada oo waafaqsaneed shan iyo tobankii febraayo laba kun afar iyo labaatanka saliibiyiinta maraykanka ayaa duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha daroonka ka geystay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka iyagoo halkaasi ku dilay laba maxbuus oo kasoo jeeda wadanka kuuba oo gacanta ay ku hayeen mujaahidiinta war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale looga hadlay xilliga gacanta lagu soo dhigay maxaabiistan kuubaanka ah iyo halka laga soo qafaashay waxaana lagu yidhi duqeynta oo dhacday xilli ay saacaddu ku beegneed lix saac oo saqdhexa ah ayaa beegsatay dhismo ku yaala degmada jilib oo lagu hayay maxaabiista kale ah asal hareere iyo landi rodrigos oo ay mujaahidiintu gacanta kusoo dhigeen labiiyo tobankii bishii abriil ee sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka kadib howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada mandheera oo kamid a dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale war-saxaafadeedka ku sheegtay in duqeyntan khamiistii lasoo dhaafay lagu dilay maxaabiista u dhalatay dalka kuuba ee ku jiray gacanta mujaahidiinta ay mar kale bannaanka soo dhigayso heerka ay marayaan howlgallada quusta iyo qadhiska tuurnimada ah ee ay africom ka fulinayso soomaaliya iyo sida kartixumadooda iyo tayaxumada sirdoonkoodu u horseeday dilka labadan maxbuus saliibiyiinta maraykanka ayaa si bareer ah u beegsanayay maxaabiistan dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waxa ayna weerarkan ka hor duqeeyeen laba goobood oo kale oo ay ku sugnaayeen ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka kasoo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay duqeynta lagu beegsaday maxaabiista kuubaanka ah war-saxaafadeedka waxaa ku lifaaqnaa sawiro kuwaasoo ah mid ka mid a maxaabiista kuubaanka ah ee lagu dilay duqeynta africom khamiistii lasoo dhaafay madaxweynaha dowladda federaalk oo si xun loogu soo bahdilay dalka itoobiya ayaa kusoo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa halkan inooga soo jeedinaya weriye maxamed daahir madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa lagu bahdilay dalka itoobiya gaar ahaan adis ababa xilli uu doonayay in uu ka qayb galo shir midowda afrika ay ku lahaayeen magaalada adis ababa ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya si gaar ahna u hoostaga ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa ishor istaagay in xasan sheekh uu ka qayb galo shirkaasi sida uu afkiisa ku xaqiijiyey madaxweynaha dowladda oo ku soo gurya noqday muqdisho ciidamada ammaanka waxa ay ii diideen inaan ka baxo hoteelka gawaarida aan ku tegi lahaa xarunta midowda afrikana waa ay ishor istaageen muddo ayaan ku xayirnaa gudaha hoteelka mar dambe waxaan raacay gawaarida madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelleh oo hoteelka igu yimid markii labadeennaba aan gaarnay xarunta shirka midowda afrikana mar kale ciidamada itoobiya waxay ishor istaageen inaan gudaha u galno xarunta midowda afrika ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo wariyaasha kula hadlayay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya This morning, when I, when I prepared myself to go, to come and attend the closed session of the summit, the Ethiopian security has blocked my way. They refused me to come out of the hotel and go on with my cars and entourage to come to the sea. It took me a long time to stay there, and at the end, I come with another president's cars and entourage. And when we came to the African Union headquarters again, the two presidents of us, the president of the Republic of Djibouti and myself, again we were blocked to enter the African Union headquarters.
dowladda itoobiya ayaa si jees jees ah waxa ay kaga jawaabtay bahdilaadda ay u geysatay xasan sheikh sarkaal u hadla itoobiya ayaa sheegay in ilaalada madaxweynaha ay isku dayeen in ay qalqalgeliyaan xarunta midowda afrika ee adis ababa sidaasi darteedna ay hubka ka dhigeen ilaalada madaxweynaha itoobiya ayaa meesha ka saartay inay bahdishay xasan shir kuna qasabtay inuu si deg deg ah kaga soo dhoofo itoobiya isagoo aanan dhammaysan shirka midowda afrika oo lagu wado in maanta lasoo gebagabeeyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa horey xasan sheekh kaga digay inuu aado adis ababa si uu kaga qayb galo shirka midowda afrika iyo kulan kale oo lagu wada adis ababa inay ku yeeshaan igaada dad badan oo ka mid ah taageerayaasha dowladda baraha bulshadana wax ku qora ayaa xalay oo idil xasan sheekh ka rajaynayay in uu ka hadlo sida loogu soo bahdilay dalka etoobiya balse villan soomaaliya waxaa u hadlay sarkaal kaas oo ka warbixiyey bahdilaadda uu la kulmay madaxweynaha dowladda madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdo la xidhiirtay iskuday sekuritiga dowladda etoobiya ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka u galaan labada madaxweyne ee soomaaliya iyo jabuuti iyo wafdigii la socday madaxweynaha ayaa muujiyey sida ficilkan guracan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda etoobiya ku wiiqayso xasiloonida gobolka iyadoo oo sidoo kale falkan kula kacday madax kale oo shirka ku sugnaa dowladda soomaaliya waxay u aragtaa dhacdadan mid ugub ah oo khilaafsan babaadiida midooda afrika su-aalna duldhigaysa xornimada adisababa iyo inay martigeliso sharmadxeydka dalalka midooda afrika dadka indheer garadka ah iyo kuwa si gaar ah ula socda arrimaha soomaaliya iyo faragelinta shisheeyaha ayaa sheegaya in xasan sheekh uusan daacad ka ahayn diidmadiisa la xidhiirta badda la siiyey etoobiya maadaama isagoo sidaan loo bahdilay uu raali ku yahay in ciidamada etoobiya ay joogaan gudaha dalka safiirkoodana uu si caadi ah kaga howlgalo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya mahadsanid maxamed daahir ku dhowaad labaatan ruux oo kenyaan ah ayaa qamro ay si xaddhaaf ah u isticmaaleen ugu dhintay gudaha dalka kenya faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasii ambaqaadaya wariyaheena cabdifitaax faarax wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in dad ku dhow labaatan ruux ay u dhinteen cabista qamriga qaybo ka mid a dalka kenya waxaa ka jira baroorta dad tiradoodu tahay toddobiyo toban qof oo badsaday cabista qamriga oo deedna u geeriyooday dadkan oo gaarayay ilaa koob iyo labaatan ruux ayaa u fadhiyey cabista qamriga iyagoona toddobiyo toban xubnood oo ka mid a koob iyo labaatankaasi qof ay dhinteen halka inta kalena ay noqdeen kuwo indhabeela oo maankoodu doorsooma ka gadaal markii ay ka dhergeen qamriga ay iska badiyeen markii la xaqiijiyey geerida toddobiyo tobankaasi qof waxaa maanta deegaan ka tirsan ismaamulka kirinyiga ee gudaha waddanka kenya ka bilowday baroor diiqda dadkan sida ay soo tabisay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi kenya dowladda kenya ayaa tuulada ganga ee ka tirsan ismaamulka kirinyiga waxay aaswadareed u samaysay xubnaha kenyaanka ee u dhintay qamriga ay iska badiyeen waxaana halkaasi lagu aasay toddobiyo toban kenyaan oo la sheegay inay ku nafwaayeen qamriga ay sida xaddhaafka ay u cabeen madaxweyne ku-xigeenka kenya rigaasi kajawuwa ayaa ka mid ahaa xubnaha kenyaanka ee baroordiiqda u tegay dugsiga hoose dhexe ee gandungu dhacdadan ay ku dhinteen dadka kenyaanka ayaa hadalhayn aada uga dhalisay dalka kenya iyadoona ay jiraan tiro kale oo ku indhabeelay saraakiil ciidan oo ka tirsan booliiska ayaa sheegay in baaritaano ay sameeyeen lagu ogaaday in qamriga dadka galaaftay lagu qariyey saldhigga booliiska kadibna laga iibiyey dadka kenyaanka taasoo keentay inay dadka si xaddhaaf ay u isticmaalaan kadibna lagu baraarugay geeridooda si kastaba dalka kenya waxaa si xaddhaafa looga cabaa qamriga iyadoo maalin walba dhakhaatiirtu diiwaan geliyaan tiro dada oo maalin walba ugu dhinta dalkaasi oo kutigood iska badshay cabista qamriga faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal shalay degmada maxaas ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya maxamed sheekh cali tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa iska hor imaad degmada maxaas ee gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad beeleedka macuusleyda dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka culus ee kan fudud sida ay sheegayaan goobjoogayaal u warramay warbaahinta dagaalka ayaa ku bilowday markii mid ka mid ah mooryaanta macuusleyda ay ciidamada dowladda federaalka ku amreen inuu hubkii u garwaxsanaa dhulka dhigo laakiin midkii macawiisleyga ahaa ayaa ka hor yimid amarka hubka loogu qaadayo waxaana halkaas ka qarxay dagaal culus oo tacshiirada fooda la isku geliyey durbadiiba ciidamada dowladda federaalka ayaa degmada maxaas ku garaacay hubiyaal kuwaasoo ku dhacay gudaha magaalada iyo guryaal ay degan yihiin dad shacab ah wararku waxay tibaaxayaan in khasaare kasoo gaaray dadka shacabka kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaadka ilaa iyo haatan khasaaraha la ogyahay ayaa ah inay goobta ku dhinteen saddex askari oo ka mid ah dhinacyadii goobta ku diriray waxaa weli gudaha magaalada iska horfadhiya ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda labada dhinac ayaa keebluyuurar ah iyadoona markasta la filan karo dagaal mar kale ka dhex bilowda ciidamada iska horfadhiya gudaha degmada maxaas ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka loogu yeero macuusalida ay ku dagaalamaan meelaha isla joogaan dhowaan ayay ahayd markii dagaal faraha loogu gubtay uu ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka oo saf ah iyo maleeshiyaadka macuusalida oo safka kale kasoo jeeda kuwaasoo labada dhinacba khasaare adag dhabarka isku saariyey kamiin lagu dhaawacay askar ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyadoo madaafiic lagu garaacay saldhig ay askarta maamulkaasi ku leeyihiin deegaanka buulogaduud warkaasi iyo warar kale waxaa halkan inooga soo jeedinaya waryaheena cabdikhaaliq macalin cabdiweli jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay shalay kamiin u dhigeen ciidamo ka tirsan jubbaland oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka farwaamo ee duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaasi ku dhaawacmay laba askari oo ciidamadaasi jubbaland ah isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxay shalay gelinkii dambe madaafiic ku garaaceen xero ciidamada jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka buulagaduud ee duleedka magaalada kismaayo lamana sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay madaaficdaasi shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye ee burundi iyo kuwa maamulka hirshabeelle ay ku lahaayeen buundada xawaaley ee gobolka shabeellada dhexe welina lagama helin wax faahfaahin ah shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sabiib gaar ahaan halka loo yaqaana moordiinley ee duleedka degmada afgooye welina lagama helin wax faahfaahin ah sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena maxamed muudey aw muslim wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed askartan oo shalay gelinkii dambe waxaa lagu soo bandhigay xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay oo ah degmada boolofulay waxayna ahaayeen maxamed xasan aadan iyo shiine cali kuwaas oo ka soo baxay safka maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka maxamed waxa uu la yimid qori ake waxaana uu ka yimid dhanka degmada buurhakaba ugu dambeyntiina waxa uu isku soo dhiibay wilaayada baay sidoo kale dhinaciisa waxaa fadhiyey shiine cali maxamed oo ka mid ahaa askarta dowladda federaalka oo ku sugan magaalada muqdisho shiine ayaa ku biiray dowladda federaalka laba kun iyo sagaal iyo tobankii haddaba waa kuwan iyaga oo ka waramaya halka ay isku soo dhiibeen maxamed xasan aadan ibraahim markii hore mayba degmada kanadaka ko ay buura ka waay mayba la sheegayay murtadiinta oo gaalida haddana mayba aan ka baxay intiana muslimiinta intiana ka qiib galo walooyada islaamiga baayo intiana ka qiib galo iyo haddantan rooga waa ka muslim hadda mayba taa ooyo aynahe gaalida murtadiin way dadkaasa la sheegaya la jiri haddana ka dhahba ilaahaya oo guursi ilaahay oo dhahbi magay saddexaad shiin cali maxamed allaha walaal nimankaas waxaa ku biray labada kun toban iyo sagaalkii markii hore waxaa ku qorta anaga hamar anaga marka hamar aan tagay waxaa ahay qof shacib iska ah oo hameertiska ah hamar shacibmana ka tagay haddana waxaa muddo lix bilood oo kale ah waxaa ku jooga shacibmana shaqo oo nolol maariyas oo kale ah aa meesha ka shaqaysanayay mood fecom ama dhagaha oo kale saas nolosha oo shacibmanada ah maalmeeska ah ku jooga kabacdana ada meeshii anaa isku joogo waa yareey aqligeyn ma kala baxsanaan saasaa ku galanaya meesha shiine cali maxamed waxa uu ka mid ahaa ciidan gaaraya shan kun askari oo magaalada muqdisho laga qaaday kuwaas oo tababar ciidan ah loo geeyey dalka eritereya waa kan isaga oo ka waramaya arrimahaas waanala qaado dal waanala qaado etoobiya darisla ah oo elitri lahay tiri ahaan waxaa aheynay shan kun meelahaas waa aheynay waxaana geeyey madaxweynaha hore ee farmaajo aana geeyey laakiinse macnaa ilitir inana la wada anaka oo- oo dhowr sano soo maqaan rabna kama war haayeen waana naga qalda meesha nala geeyey ilaa muddo ha joogna saddex sin oo kale muddo ha joogna ragna meesha waana naga baabi'iyey labadan askari ee shalay lasoo bandhigay ayaa baaq u dirayaan ciidamada ay ka soo tageen kuwaas oo ugu baaqay in ay ka soo baxaan wallaahi bilaahi waxaa u dira wad- kulleyba qofka meesha isaga taga wa- asaab waa ka baranaa macnaa ma asaabaa leeya qof kasta kulleyba adin anan waa liga qalda laakas qofkii asaga la qalda oo walaaliya meesha jooga waxaa u diraa naart oo oo diintiis u baabi'i kara ma ah intaada ka baabaa lehda waxaa dheh leeya qofkii mu- oo muslim ah maanta waxaa dheh leeya si degdeg ah uga soo baxa walaalahan muslimiinta ah iyagana waa soo dhaweynaynaan farhad iyo nolol wanaagsan waa ta maanta waa joogaa alxamdulilah waxaa beryahani wilaayaadka ku soo badanaya askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaas oo isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka aad warkaasi kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dowladda federaalka ayaa walaac ka muujisay bixitaanka ciidamada shisheeye iyadoo dhanka kale codsatay in dalka ay sii joogaan ciidamo ka socda shisheeyaha atmis si ay u ilaaliyaan magaalada muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada faahfaahinta warkaasi waa kan mar kale iyo cabdifitaax faarax dowladda federaalka oo waayadanba geed dheer iyo mid gaawanba u gashay sidii ciidamada shisheeye usii joogi lahaayeen dalka ayaa si cad oo muuqata uga quusatay inay ka dhammayso inay sii joogaan jaxiimada dagaal ee soomaaliya dowladda federaalka ayaa ka welwelsan in haddii ay baxaan ciidamada shisheeye ee duulaanka gardaro ku joogay waddanka ay shabaab dharaarcad la wareegi doonaan goobaha ay ka baxaan shisheeyaha madaxda ugu saraysa dowladda federaalka ayaa ku lalaabtay xarumaha shisheeyaha iyagoo ka codsanaya in la reebo ama la keeno askar ilaalisa magaalada muqdisho iyo magaalo madaxda maamul goboleedyada cabsida ugu badan ee soo food saartay madaxda dowladda federaalka waa weerarkii xero gordon ee lagu beegsaday saraakiil aanay ku fakerin inay gacanta shabaab ku bixi doonaan iyagoona kala shaki uu soo dhex galay qeybahooda saraakiil iyo madax ee dowladda federaalka haddaba xuseen macalin maxamuud oo la taliyaha amniga xasan sheekh maxamuud oo u muuqday mid ka quustay sii joogista atmis ex amisom ayaa sheegay inay ku guda jiraan in la keenayo ciidamo kale marka ay baxaan ciidamada atmis ee uu wakhtigoodu sii dhammaanayo dhammaadka sanadkan laba kun afar iyo labaatan ciidamadan cusub ayuu ku sheegay inay ilaalin doonaan amniga magaalada caasimadda ee muqdisho xuseen macalin maxamuud ayaa sheegay inay socdaan qaabka ciidamadan u ilaalin doonaan amniga caasimadda iyo wadaxaajoodka ay ku imanayaan sida uu sheegay xuseen macalin ciidamadan ayaa howshoodu noqon doonto inay ilaalinayaan goobaha muhiimka ee ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho askartan oo aan si cad u caddayn imaanshiyahooda iyo qaabka iyo waddamada ay ka imaanayaan ayaa waxay dadka qaar shaki ka muujiyeen jiritaanka warkan aan caddayn iyagoona sheegaya in xuseen macalin uu rabo inuu niyadda ugu dhiso qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka oo uu kala shaki ka dhex jiro taana u weyntahay halista imaanaysa haddii ay baxaan ciidamada shisheeye xuseen macalin oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ciidamadan ay joogayaan ilaa labiyo toban bilood keliya taana shaki ku sii riday qeybaha kala duwan ee dowladda federaalka kuwaas oo raba in weligood ay shisheeyaha la sii joogaan la taliyaha amniga dowladda federaalka ayaa muujiyey cabsida ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka gadaal marka ay baxaan ciidamada atmis ee ku hareeraysan si kastaba waxaa sii kordhaya walaaca ay muujinayaan madaxda dowladda federaalka xilli ciidamada shisheeye ay qorsheynayaan bixitaan dhammaystiran iyagoona dhowaan bilaabay ka bixitaanka qaar ka mid a saldhigyadii ay ku lahaayeen koonfurta soomaaliya mahadsanid cabdifitaax warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa